gavin williamson oo ah xoghayihii hore ee wasaaradda gaashaandhigga ingiriiska haddana ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dalkaas ayaa waxa uu dowladda federaalka ku tilmaamay inay tahay mid fashilantay madaxda dowladda federaalka ayuu ku sifeeyey inay yihiin kuwa ku mashquulsan waxa uu ugu yeedhay ciyaaraha doqonnimada ah taas beddelkeedana ay gabayn howlihii laga rabay arrimaha uu fashilka dowladda federaalka u soo qaatay ee uu xildhibaankan ka tirsan ingiriiska sheegay waxaa ka mid ah in dowladda uu hogaamiye xasan sheekh aysan si buuxda uga talin magaalada muqdisho gafin ayaa hadalkiisa waxa uu imaanayaa iyadoo tan iyo bishii aynu soo dhaafnay ee febraayo ay si xawaaro leh u socdeen weerarada ay shabaabulmujaahidiin ka geysanayaan caasimadda muqdisho iyo hareeraheeda islamar ahaantaana cutubyo ka mid ah militariga mujaahidiinta al-shabaab lagu arkay degmooyin iyo deegaano ku dhow muqdisho oo ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda federaalka siyaasigan iyo kuwo kale oo u dhashay ingiriiska iyo dalal kale ayaa dhaqaalo badan ku qaata u ololaynta madaxbannaanida maamulka isku magacaabay somalilan iyadoo xubnahan maamulkan u raadinaya waxay ku sheegaan madaxbannaani dowladda federaalka ayaa aad uga soo horjeeda sheegashada iyo damaca somalilan ee ah inay ka go'day dalka intiisa kale iyadoo dhowr jeer oo hore kulamo la yeelatay madaxdaas si ay u hoos yimaadaan maamulka villa soomaaliya balse arrintaas ayaa waxaa ganafka ku dhuftay oo gebi ahaanba ka biyo diiday hoggaanka maamulka la baxay somalilan dowladda ingiriiska ayaa la tilmaamaa inay ku biirtay liiska waddamada doonaya inay saldhigyo ciidan ka helaan maamulka isku magacaabay somalilan dadka la socda siyaasadda soomaaliya ayaa tilmaamaya in dhankooda maamulka fadhigiisu yahay hargeysa ayba ku faanayaan damaca shisheeyaha ee uu ka leeyahay mandiqadda iyagoo intaa ku daray in maamulkani ay sheegeen in ay soo dhoweynayaan cid weliba oo damac ka leh gobolka islamarkaana ay casuumayaan waxaa muuqata in waayadan dambe xasan sheekh uu cadaadis xooggan dhanka siyaasadda ah kala kulmayo dowladaha ingiriiska iyo maraykanka maadaama maraykanku doonayo in uu meesha ka xiriirka gaamuray ee xasan kala dhexeeyo turkiga iyo dowladaha kale ee xiriirka dhowlo leh xasan isagoo taa beddelkeeda doonaya inuu hoggaanka u qabto ilaha dhaqaale ee dalka